Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowladda Koonfur Galbeed ayaa degmooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba ka fuliyay ololaha daaweynta xoolaha ee degmada Buurhakaba ee la deersiiyo tum iyo kow tuulo, meelo degmada Baydhabo la deersiiyo tum iyo shan tuulo. Muddada uu dareero doono ololahan daaweynta iyo weliba ku faa'iidaysiga tiradiisu dheeraadse laba kun iyo shan boqol, meelo xoolo la daaweeyay tiradiisu korodhay dhaafse konton kun oo neef. Wasaaradda ayaa weliba xoogga saaraysa muddooyinkii dambe ee koranqaadowga caafimaadka xoolaha, iyadoona deegaanada dowladda ka fuliyaysa wacyigelin, daaweyn iyo tallaal, ka warqabowga xoolo-dhaqatada, iyo gudashada waajibaadka shaqo ee wasaaradda. Waxaana uu ka mid yahay dadkii ka faa'iidaysaday daawada xoolaha ee amaah nagan Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed oo daawadan ha deersaday xoolo-dhaqatada maadaama xoolo iyo eedayoon xanuunsan yihiin.
Irinka ma aragna hergeb i goryaan i sambab i yana nin ku daaway marka ma aragna ini may fadaana hana nin wada ma aragna hoolasna nin gobada walaas dhongna nin ku daaway i waana eed i eedaan maa sidin ka ooda wii gaalay kormari may ninkooyey xanaanada hoolaha wasaaradda xanaanada hoolaha gaal jiri badan i walqabo alxamdulilaah
irin oo dheeraaw kuleylaysa ka dhammaayay yaa nin daawayey mayba ku odsadaana anti nin sii wadaano ilaahay nin kordhe ilaahay laku toogay fayaawanta daawada nin wadaanga fadaan oo ku mid ah dhakhaatiirta ku howlanga daaweynta xoolaha ayaa faahfaahin ku biya tuulooyinka la deersiiyey daaweynta xoolaha
mayba maylaray fulinahin barnaamij oo daaweyn ah oo wasaaradda xanaanada hoolahana yani fuliyaasi mayba mayl araay oo barnaamijkaas ka sameynay degmada baydhabo iyo degmada buur degmada baydhabo waa tumi shan tuule iyo mayl araay barnaamijka daaweynta ee deersani sidoo kale ba degmada buur waliba mayl araay la deersayay tumi kow tuule mayba ka faa'iidaysaday dad tiradooda deeraasa laba kun iyo shan boqol sidoo kale xoolaha la daaweeyey waliba la qiyaasay konton kun iyo walka badan xoolaha waxyaabaha laka daawayaay oo mayba ka madaxaay mayl araay sida hergebka goryaanaadka iyo cudur kale oo tiro badan wasaaradda mayba la araay mayba hooga saartay muddooyinkan ka dambeey sidii oo badqabka caafimaadka hoolaha ayaa korlanka qaada lahaay iyo wax soo saarkaba muhiimadda yeelata badqabka caafimaadka hoolaha waliba waa haddii xoolaha caafimaadkooda hooga la saaro oo la daaway waliba badbaaday caafimaadkii oo bani aadanka barnaamijkan daaweynta ah mayba ka shaqeeyay tiam oo maylarahayda wasaaradda tababartay oo tababar fayle oo heerjay sare iyo siidii iyo ka shaqeeyay dhammaan tuulooyinkii oo oo taarget ka haayna maylaraa yani oo noo wada deernay oo ku guulaysani intaas taleena maylaraa ka faa'iidaysada daaweyntaas waliba maylaraay oo bulshada ka dhaqan koonfur galbeed oo ka dhiirgeliyaana in iyo barnaamijyada nooca noocan amal ah iyo ka faa'iidaysadaan oo maylaraay daawadan lacag la-aanta oo tayada leh oo yani lanka taragalay in xoolihii caafimaadkooda laka ilaalay iyo badqabkooda faa'iidada mashruucan iyo weliba lagu kordhiyaya daaweynta xoolaha dhibaataysan oo ku taageerayta wasaaradda xanaanada xoolo oo la deersiiya tuulooyinka koonfur galbeed si warlanku qabada xoolo xanuunsana